Een, marka hore waxaan leeyahay dadka ilaahay laga cabsado nebi maxamed ha lagu saliyo ilaahayna ha lagu xirmo wuxuuna ka reebana ha laga hadlo ha laga haro wuxuuna ka reebay ilaahay wuxuuna farayna aan fulino aan ku kalsoonaano ilaahay een dagaaladan ka socday hadda maalmahan dhowrka beri oo googooska ahaa magaalada gaalkacay iyo nagagaarkeeda waa iska nasiib daro iyadoo hadda dadkan muddo fiican ay waaga horena isku nolo lahaayeen magaalada markii haddii dagaal dhacayna iyadoo la kala maqnaan muddo dhowr sano haddana la isu soo noolay maalin kasta inay iska dhacaan dagaalo nasiib daro ah horta dagaalada maalmaan ka socday meesha magaalada gaalka iyo dhinaceeda galbeedka waa dagaal gabdaxo qaawana ahaa waayo meel laga dhisayo mashariq laga dhisayo oo ay labada meeloodba u danta ugu jirto inuu heer ciidan isu bedelo waa arrin aan marakan laga filayn standardka magaalada gaalkacyo inuu ahaado aan laga filayn haddii lahaanshaha dhulka laysku hayo dhulka lahaanshahiisa haddii laysku hayo ilaa iyo magaalada gaalkacyo maalintii la asaasay maalintii la asaasay ilaa maanta laasoo la joogo sidii lagu soo degay iyo sidii cid walba kusoo degtay iyo haddii burbur dhacay sidii lagu soo wada degay kulli waa taariikhaysantaa w marka cid cid loo qeybshay meeshay dhisanayso inay iyagu ka noqoto bulisiya militaar ma jirto haddii meesha ay markaas cid wax sheeganaysa ama dawlad ha siiso ama cid kale ha siisay ay jirto wax ku sheeganaysaa dee sistem sharci oo la mara baa jira dadku laakiin meeshii xoogaa yar wax laga dhisayo ama hawl yar laga qabanayo in xoog ciidan loo bedelo aniga waxaan u arkaa inay isla intaas arrin fiican ahay dadkana ma aragtaay arrintu in la bislaada baan anigu filayo la isbedelay oo heer wanaagsan la marayo oo dadku dad xaajo geli kara yahay laakiin haddii weli xaajadu ay xaabadda tahay waxaan filayaa inay tahay nolosha iyo jiritaankaba inay liddi ku tahay marka anigoo cidda mar kasta bilaabaysa waxaan leeyahay inaanay arrintaas in la joojiya in danta dalka iyo dadku ay ku jirto
waxyaabaha ilaa hadda dadku kale fahmi lahayn waxa weeye oo qolada dhinaca galmudugtuna ay ku doodeen waxa weeye in dhul iyagu ay leeyihiin puntland ay ka haysto deegaanadoodii puntland ay maxjira ka dhisanayso ay wadooyin ka samaysanayso arrimahaas maxaa kolonal
anigu sidii soomaaliya markii la joogay loo kala deganaana waa la garanaya sidii intii burburku dhacayna hadda sidii loo soo kala deganaa waa la garanaya dadka soomaaliya hadday nabad tahayna waa la wadadegi karaa meel kasta markay nabad tahay meel kasta waa la wadadegi karaa haddaysan nabad ahayn nabad la-aantaa keenaysa dadkii wadadegi jiray inay wadadegi waayaan dee dadkii magaalada joogay oo mas-uuliyiinta ahaa iyo dadkii degaanka ku dhashay intuba waa joogaan sidii loo kala lahaa lahaanshihii hadday lahaansho tahay dee sharci hanaaniya nidaam baa jira laakiin hadda degaankan puntland ay degan tahay oo iyagu ay sharciyan u leedahay anigu waa joogay markii burburka markii laysku soo noqdayna waan joogay burburka in yar kadib baanin aniga ayaa markii la heshiiyey oo xamar lagu heshiiyey s n a oo cajiid hogaaminayey iyo s s d f waftigeeda oo cabdullaahi is hogaaminayay heshiiska gaaxaya lagu degay markii la galay heshiiskaas oo la soo qaatay heshiiskaas fulintiisii cid u cid dhaqaaqda ayaa la waayey oo qolada kale intee la xidhiirto qolada kale u tagta oo dadka iyo degaanka isu soo fudha aniga ayuu ahaa ninkii tegey iyo coon calbixi oo dhintay baan ugu tagnay walaalaha iyo waxaan ugu tagnay saddex xiglo ayay joogeen markaas ciidankoodu puntlandna ciidankeedu markaas wuxuu joogay waxay ahayd noorad iyo s d f bay ahayd markaa puntland lama dhisin wuxuu joogay meesha la yidhaahdo dagaari shadeeda si heshiiska loo fuliyey waddada anaa furay anaa goobtooda ugu tegey si maslaxadda ay u fusho ugu tegey wafdigii oo sii maray waxaan sii maray saddex xiglo waxaan sii maray bandiiraley waxaan sii maray maxaan ku rahday galinsoor cadaade iyo meel u dhaxaysay iyo galinsoor iyo waftigii markaa esn ay noogu yimaada halkaasaanu bares ku qabanay oo aan ku wada hadal kabacdan cadaadaan tagnay intii ka dambeysay marka waxaan bilaabay ilaa maalintii ciidanka aan kala qaadnay anagu aan soo qaaday maalin kasta tuulooyinkaan taagna magaaladan nabad baa lagu soo wada degay iyo isfahan xoog laguma soo degin haddii magaalada dagaal ka dhacay waagi hore lagu dagaalamayna dagaalku lagu diriray gacanta dhinaca s s d f ayay ayay ku dhacday hadday ku dhacdayna waxaa la ogaan waaya maxaa keenay in la heshiiyo si dalkii iyo dadkii dagaalkii hadduu waxba socon waayey hadduu dheeraaday haddii noloshii iyo nabadda xumaatay cid walba baahida waxay u qabtay inay maxaan ku raa nabad hesho ayay u qabtay taasu waxay keentay marka in la wada hadlo mar labaadna noloshii la soo celiyey waa lagu guulaystay kabacdina noloshii noloshii kadibna masel baa keenay marka in sidaas la yeelo anigaas anaa soo daadaheeyey dhankan markaa galmudug oo sn ah anaa soo daadaheeya anaa isu keenay iyagii ciidamadii iyo odayaashii iyo dadkii waxay gala soo qayb galeen coon cali bixi waa dhinta allah u naxariiste kadib waxay gala soo qayb galay maxaan ku radaaye carays oo isaguna tegey wadada ilaa dhuu samareeb tegey intaa waxaan u tegeynay in magaaladaas camirato nolosheedana soo noqoto nabadeedu inay soo noqoto sharafteedu soo noqoto dadkeedii walaalaha ku kala dhibay iyagu walaalaha ay isu yimaadaan shaqaystaan noloshooda ay maxaan ku rahda hagaagsadaan iyo waxbarashadooda iyo horumarkooda iyo wanaagooda ay dhistaan laakiin meel maxaan ku rahda meelkii dhagax lafaagaba nin qori lala soo ordayo oo ciidan lagaga jawaabayo ujeedadii lagu digay iyo wixii lagu heshiiyey iyo wixii midna ma taas waxaan usoo jeedinaya qoladan inaan walaala hadlaynayo in la joojiyo arrintaas qori kaga jawaab nin meel dhisanayo ninkii meel dhisanaya nabaday ku xiran tahay wax kasta heshiiska ayay ku xiran hadda marka haddii heshiiska noocaas uu jiro oo saas lagu soo heshiiyey laguna soo wadegay maxaa keenay iminka dagaal la ka dhaca magaalada gaalkaayo de waxaa keenaya anigu waxaan leeyahay dadkii heshiiskii madax soo gaaray iyo dadkii taariikhda la socday baa dhammaadayo madaxa dhalinyaro dadka kale inta kale ka awoodsan qoriga awoodda biday ayaa ayaa ayaa badatay sababay ku imaan karta magaaladan aan toddobiyo toban sano ka hor baan dadkan isu keenay toddobiyo tobanka bara halkan la soo degay oo dib nolosha u bilaabatay maantana dabaqyaa ku yaala cid marka bulisiya militaarda iyo tom balaanka magaalada lagu ballamiyey nima jirto lagu ballamiyey oo ka jawaabalayeen marka arrintaas waxaan u arkaa inaan hadda arrintaa dhul isku qabsiga ah inaan gardarrada loo sinayn ayaan u arkaa marka gardarrada haddaan loo sinlayn haddii la yidhaha hala wada hadlo oo laga heshiiyo annagu waan soo dhoweynayna laakiin gardarrada xabadda taagana oo halkan qof baan nool dhisanaya baabuur teknikaabaa ordaaya oo joojinaya de dowladnimo maaha dadnimo maaha dadka odadegaana maaha magaaladan arrin taariikh khaasay leedahay taarida khaaska ay leedahay hanaan baa dhulka dadku wada degan yahay adduunka dowladaha wada yar u dhaxaysa wax ku wada hadlaana ma jiraane marka wadadaas yar u dhaxaysa dhag qolo walba dhankeeda hawsheeda ay ka haysataa laakiin qolo qolada kale meesheeda intay ku qabsato markaas odhanaysa halkana annagaa lahayn ma jirto
ugu dambeynta idinka puntland magaalada waatana dagaal baa ka socda dadkii qaxbay galeen waygaa kala yaacaya maxaa idin qorshaa annaga puntland orta waxay soo mar kastaba ku taagan tahay wadada nabadda mar kastana waxay diyaar u tahay inay waxay soo gardarraysay isdifaacda uma jirto inay cid gardarraysato ama cid ku xadgudubto nabaddeeda nabadgelyadeeda inay sugto dadka kalena tiis aysan ku xadgudubeen bay diyaar u tahay wixii gardarro la soo aadana haddee mar haddii ay nabaddeeda sugayso waxyaabaha ay u sugayso nabaddeeda ayay ku jirtaa laakiin dalqabsi maaha dhuldurugsina maaha cid gardarraysina maaha xaq bay leedahin isdifaacadii wax kusoo xadgudba marka taasaan anagu aan dhowraynaa halkan hadda anigu dhowr beri baan joogay hadda oo maalmihii hore wax dhacayen ma joogin annaga waanu isxakamaynaynaa inaan dhankayaga waxba naga iman haddiina lagu soo xadgudbana haddee dad fadhiyaya oo iska fadhiyaya in qofka aan ku dilay iska fadhi waxay ila tahay inaan qofkay ku xukuman tahay aysan jirin waddo kasta oo isku fahamka iyo wanaag uu jiro si meeshan wanaag baa lagu soo wadadegay laguma soo wadadegin xoog waxaa rabaa in dib loo xasuusto walaalahay inaan meeshan xoog lagu soo wadadegine nabad lagu soo wadadegay marka nabaddii iyo sharaftii lagu soo wadadegay in la ilaaliyaa loo baahan yahay aan wax xadguduba laga samay